waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dad ka badan ilaa kun qoys oo ku barakacay dagaallo ka dhacay degmada buurdhub ee gobolka gedo iyadoo dhibaatada ugu daran qoysaskaasi ay ka cabanayaan ayaa xilligani waxaa ugu daran cuno la-aan hoy la-aan caafimaad darro iyo helitaanka adeega biyaha oo aada u liita arrimahaas oo isbiirsaday ayaa waxay sii adkeeyeen noloshan qoysaskani barakacayaasha maxamed cali oo ka mid ah qoysaska faraha badan ee ka barakacay buurdhuba kuna sugan tuulada suriyo oo qiyaastii ilaa toddoba kilomitir u jirta degmada buurdhub oo la hadlayay raadiyaha wadajir ayaa sheegay dadka ka barakacay guryahooda ku yaalay buurdhuba inay tiradooda ay u dhexayso kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo ruux qoysaskani ma haystaan ayuu yidhi adeegyadii ay u baahnaayeen waxaana dhibaatadaas usii dheer maciishadda oo cirku isku sheereertay kadib markii ay istaageen gaadiidkii xamuulkaha ee soo gelayay deegaanka dadka haddaan ka warramo dadka wuu qaxay buurdhuubo wuxuu u qaxay dadka tuulooyinka u dhadhow ilaa toban kilomitir ilaa shan kilomitir meel u jirtay dadka u qaxay haddii ha qaxeynaya xilli kulul baa lagu jiraa dadka raashin ma haystaan cisbitaal ma haystaan wax nololay haystaanna ma laha haddii meesha ay deganaayeen iyo beerihii ay iska qodanayeen iyo guryahoodii hooskoodina way ka qaxeen kalsooni hadda ay ugu soo noqdaan nabadgelyo oo hadda deegaankooda ay ugu soo noqdaana weli ma hayaan dadkaas waxay u baahan yihiin in gargaar bini-aadinimo lala soo gaaro xag caafimaad hadday tahay xag raashimeed hadday tahay xag adeegyo oo midka oo biyo haddii ay tahay dadkaas aad bay u liitaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa dowliga ladaba in noolal iyo gurmud lala soo gaaro waa tahay maxamedow dadka ka barakacay buurdhubo dagaalada dartood ugu barakacay guryahooda imisaa lagu qiyaasi karaa tiradooda adigu dadka barakacay qiyaas ilaa kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo qof ayaa guryahooda ka barakacay ilaa waktigan aanan hoyna haysanin weelna haysanin noolana aan haysanin waa tahay maadaama hadda la gudagalo xilligii roobaadka ee guga dadkaasna ay u badnaayeen beerley roofalataha waa sidai rajadooda hadda xilligan dadkii maalinkiina guryahaba nin qof qof baa ka imaada markii toban saac la gaarana way cararaanoo haddee kalsoonihii nabadgelyo ay ku baryaan ma hayaan ayaga oo ay dagaaladii hadda weli aanan laga samrin oo ay ilaa waktigan cabsi ay taagantahay awgeed ay deegaankooda bannaanka uga tooran yihiin dhinaca nolosha iyo maciishadda bal ka warran waa sidee wax maciishada oo magaalada hadda soo gala ilaa waktigan sida hadda ay ciidamadan ay iskugu hardiyaan wax hadda soo galo baabuur oo ganacsi ama noolala ma jiraan sidoo kale xabiibi maxamed oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku sugan tuulada malkaahidda oo buurdhubo u jirta ilaa toban kilomitir ayaa sheegtay dhibaatada ay qabaan qoysaskani ka barakacay buurdhubo xilligani inay ugu weyn tahay hoyla-aan iyo cuno la-aan iyo weliba caafimaad darro iyadoo sheegtayna nolosha dadka badidii inay ku tiirsanayd wax saarka beeraha iyo xoolaha nool
horta kolleysay waad garanaysaa xaalada noolood sida tahay dad qaxay baan ahay hoygoodii iyo dadkeedii barihi ay deganaayeen ka qaxay dee waad garanaysaa sida uu yahay dhibaatada waxna muxuu ahaay wax mashaakil badan baa nala soo dirsay mashaakilkaas u badan qoyla-aan muxuu ahaay awdad iska jilbirxato oo waxaan iska ahayn xamaalato yaanyeey wax wixii la mid ayaan ka qabsanayno ganacsi noo ahaa wixii ayaka haddii la qaxay dee waddankii baa looga tegayo dee wax ku raacayna ma lahan waxaanu kala baxnay ilmihii dhibaato adduun dhibaato adduun waxa ilaahay unto oo noo dhiman oo dhibaato adduun dhimasho waxaan ka ahayn oo noo dhiman ma laha waa tahay marka dadka hadda ku sugan tuulada malkaahidda ee aad ka midka tahay waxaad u badnaydeen dad beeraley ah marka xaaladiina nololeed xilligan ka warran bal xaaladaniga nololeed xaalad ma ahan xaaladkii ugu xumeed baan ku jirnaa hoy ma haysano maalinka qorax baa la ergalaa habeenkii qabow baa la seexdaa wax adduun oo la haysto oo dee ma laha wax lasoo garayn waxa naga baxayn malahan meesha waa meel lagu baktiyey muxuu ahaay daawo cugdi kaa xanuunsada daawo aad u qaadanaysa ma lahan isbitaal ma lahan wax kaloo nolol kala ma taalo wax adduun oo nolola meesha ma lahan si kastaba arrintu aatay qoysaskani ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxay soo tarayay qayldhaanta ku aadan dhibaatooyinka xagga nolosha ee soo wajahay ilaa iminkana ma jirto cid gargaar bini'aadanimo u fidisay qoysaskani ku barakacay dagaaladii ka dhacay dhowaan degmada buurdhuub ee gobolka gedo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere